lab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda iyo galabta wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa maalin khamiisa bisha mey ee sanadka kuna waa waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee mitrban iyo bogeen internetka ee v o a somaly com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo galabta iyo wararka v o edna waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan qodobada ad ku dhegaysan doontaan idaacadeena galabta iyo wararka v o edna waxaa ka mid a musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka wadani ee somalilan oo faahfaahin dheeraada ka bixiyey kulan afarlabaatankii bishan ay la yeesheen madaxweyne bixi
annaguna niyad wanaag baanu la tagna shacbiguna wax weyn bay filayihiin laakiin inaan shacbiguna xaqiijiyo inaan halkaa hongo iyo gacmo maran kala soo noqonnay annagoo isku dayeynay uun inaannu madaxweynaha ka wada hadallo arrimaha doorashada ama jadwalka doorashada madaxtooyada komishanka in laga daayo faragelinta
waxaa kale ood dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan ganacsiga online-ka ah oo soomaaliya ku soo badanaya iyo isticmaalka internetka ee bulshada soomaalida
dhinaca iibku aad buu u fiicanya onlineka waan ku xidhannahay si weyn baan ugu tiirsanahay de wixii aan keenno dadka meel kale kalama socodsiino khadka un baan u dhignaayo oo ay ka soo arkaan hadhowna wixii dalabaada cusub ay naga soo dalbadaan shaygii de waan baadhnaa khadkaan ka baadhnaa kadib baan dirsannaa markaan dirsanno isagoon baanu ku dhex tirsanaa marka koowaad hadhow haddaan keennana isagoon baan ku xayiisinaa dadkii macmiisha nagu xidhnaanu aynu mar walba kula wadaagnaa khadkaas
sidoo kale waxaad maqli doontaan kulan ay leeyihiin warbaahinta afrika iyo turkiga oo maalintii labaad istanbuul ka socda xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydi iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida wararka ka imanaya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa sheegaya in golaha wasiirada soomaaliya ay soo jeediyeen in mahad maxamed salaad uu noqdo taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka golaha wasiirada ayaa iskaleh soo jeedinta iyo magacaabista taliyaha nabad sugidda waxaana uu sharcigu noqonaya marka uu ogolaado oo uu saxeixo madaxweynaha soomaaliya mahad maxamed salaad ayaa ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka waxaana aad loogu yaqaanay inuu ka mid ahaa xubnihii ugu cadcaddaa ee mucaaradka ahaa dowladdii madaxweyne cabdulaahi farmaajo waxaa kaloo loogu tirinayaa inuu ka mid yahay saaxiibada ugu dhow ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud xagga siyaasadda mahad salaad ayaa buuxinaya booskii laga eriyey taliyihii hore ee nabad sugidda fahad yaasiin booskaasi hoosi ku meel gaar ah oo usii hayay yaasiin farey oo isna noqday xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya gudoomiyaha gobolka texas ee dalkan maraykanka greg abbot ayaa sheegay in qofkii hubaysnaa ee toogashada ka geystay dugsi hoose oo ku yaala gobolkaasi uu hore ugu soo bandhigay internetka qorshaha weerarka uu damacsanaa abbot ayaa shir jaraa-id oo uu qabtay ku xaqiijiyey in qofka weerarka fuliyahoo lagu magacaabo salvador ramos uu markii hore qoray in uu toogan doono ayeydii isagoo goor dambe ballankaasi xaqiijiyey oo toogtay kadib waxa uu soo qoray inuu dugsiga hoose weerari doono waxaana uu shan iyo toban daqiiq kadib uu fuliyey weerarka booliska ayaa dilay ramos oo sideed iyo toban jir ah kadib markii uu dilay sagaal iyo toban arday iyo laba macalin dilalka u dambeeyey ee dhowaanahan ka dhacaya dalkan maraykanka ayaa dadka ku dhaliyey su-aalo la xidhiidha xakamaynta hubka madaxa bankiga adduunka ayaa ka digay in duulaanka ruushka ee ukrain uu keeni karo hoosu dhac caalami ah iyada oo sare u kac ku imanayo qiimaha cuntada iyo tamarta madaxa bankiga adduunka ayaa sheegay in ay adag tahay in la arko sida aan uga fogaan karno hoosudhac dhaqaale isagoo sidaasi ka sheegay khudbada uu ka jeediyey shir ku saabsan ganacsiga maraykanka arbacadii shalay waxauu intaasi ku daray in xirnitaanka xayiraada la xidhiidha covid ee shiinaha ay kor u qaadeen walwalka ku saabsan hoosudhaca dhaqaale faallada madaxa bankiga adduunka ayaa ah digniintii ugu dambeysay ee ku saabsan khatarta sii kordhaysa ee laga yaabo in dhaqaalaha adduunka uu ku sameeyo sicir bararku bishii lasoo dhaafay bankiga adduunka ayaa hoos u dhigay saadaasha kobaca dhaqaalaha ee dunida ee sanadkan gudoomiyaha bankiga adduunka ayaa waxa uu sheegay in dalal badan oo reer yurub ah ay weli ruushka si weyn ugu tiirsan yihiin xagga saliidda iyo gaasta inkastooy hore u socdeen qorshayaal lagu dhimayo ku tiirsanaanta tamarta ee ruushka wadahadal u dhexeeya dowladda yemen iyo dhaqdhaqaaqa xuuthiyiinta ayaa magaalada camaan ee caasimada dalka urdun ka furmay wadahadalkaasi oo ujeedadiisu tahay in la furo wadooyinka magaalada ticis iyo gobolada kale ee dalkaasi sida uu dhigayo heshiiska hubka ee ay garwadeenka ka tahay qaramada midoobay waxaana ay soo afjartay wax yar ka toddobaad oo xabad joojin ah oo socotay muddo laba bilood ah oo u dhexaysay xulafada carbeed ee uu hogaamiyey sacuudiga iyo dhaqdhaqaaqa xuuthiyiinta qaramada midoobey ayaa doonaysa inay kordhiso wakhtiga xabad joojinta dalkaasi oo dhan waana tii ugu horreysay tan iyo sanadkii labadii kun lix iyo tobankii waxayna ujeeddadu tahay in loo gogol xaadho wadaxaajood siyaasadeed oo dhammaystiran oo lagu soo afjaro dagaalka kaasoo galay sanadkii sideedaad ayna ku dhinteen tobanaan kun oo qof sidoo kale waxa uu dagaalkan sababay dhibaatooyin bini'aadatnimo oo qaramada midoobey ay ku tilmaantay masiibadii bini'aadanimo ee ugu darnayd dunida halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud arbacadii shalay waxay ku wada hadleen khadka isgaarsiinta iyada oo xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanku uu hambalyo u diray madaxweynaha cusub ee soomaaliya sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ned brice labada mas-uul ayaa ka wada hadlay danaha ay wadaagaan soomaaliya iyo maraykanka iyo sida soomaaliya looga taageerayo jidka ay u hayso dhinaca dimuqraadiyadda iyo xasiloonida afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ned brice oo sharaxaad ka bixinaya qodobada ay ka wada hadleen xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka iyo madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay in ay ka wada hadleen muhiimadda ay leedahay dib u heshiisiin siyaasadeed horumarinta ciidamo amni oo la wareegi kara mas-uuliyadda howlgalka midowda afrika ee kumeelgaarhka ah soomaaliya ee atmis iyo dib u habeynta dhaqaalaha ee lagama maarmaanka u ah dhammaystirka waddada dhinacfinta ee soomaaliya wuxuuna ned brice hadalkiisa sii raacayay in xogaye blinken uu xusay go-aankii dhowaan madaxweyne biden uu ku sheegay in si joogto ah soomaaliya dib loogu celiyo ciidamada maraykanka waxaana xogayuhu u gudbiyey madaxweynaha soomaaliya taageerada joogtada ah ee maraykanka ee dadaalka ay dowladda soomaaliya iyo ururka midooda afrika ugu jiraan la dagaalanka khatarta kooxaha argagixisada ah madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa amray in dib soomaaliya loogu celiyo boqolaal askarta dalkan ah sida maanta lagu soo sheegay saraakiil maraykan ah maamulka madaxweyne donald trump ayaa bishii disembar ee sanadkii labadii kun iyo labaatankii soomaaliya kala baxay ciidan maraykan ah oo tiradooda lagu qiyaasay toddoba boqol oo askari kuwaasi oo ay shaqadoodu ahayd inay ciidanka dowladda soomaaliya ka caawiyaan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab maraykanka ayaa soomaaliya ka taageera dagaalka ay dowladda iyo ciidamada howlgalka midowda afrika la dagaalanka ururka al-shabaab ay kula jiraan waxaana kale oo uu ka taageeraa arrimaha gargaarka iyo horumarinta sanadkan maraykanka oo ka jawaabaya abaarta ba-an ee ku dhufatay geeska afrika ayaa deeq gaadhaysa boqol iyo afar iyo toban milyan oo dollar sii marsiiyey hay-adda maraykanka gargaarka u qaabilsanaya u s aid si loogu gargaaro dadka abaaraha la ildaran ee ku nool soomaaliya etoobiya iyo kenya wadar ahaan dad ka badan labaatan milyan oo qof oo ku nool gobolka geeska afrika ayaa u baahan gargaar deg deg ah tiradana waxay boqolkiiba toddobaatan ka badan tahay dadkii gargaarka u baahnaa xilligii abaaraha ba-an ay ku dhufteen gobolka ee labadii kun lix iyo tobankii iyo labadii kun iyo toddobiyo tobankii soomaaliya gargaarka maraykanka waxaa lagu talagalay in deeq nafbadbaadin ah oo deg deg ah lagu gaarhsiiyo dad ka badan laba milyan bil kasta iyo in lagu nafaqeeyo caruurta ay da-doodu ka hooseyso lix jirka dhinaca kalena madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa la filayaa inuu dhowaan soo magacaabo ra-iisul wasaarihiisa cusub haddaba ra-iisul wasaare noocee ah ayuu u baahan yahay madaxweynuhu inuu soo magacaabo maxayse yihiin arrimaha inta badan keena khilaafka madaxweynayaasha iyo ra-iisul wasaarayaasha su-aalahaasi iyo kuwo kale ayuu wariyaha v o ed ee nairobi khadar maxamuud xareed waxa uu weydiiyey ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya ahaana madaxweynihii hore ee puntland cabdiweli maxamed cali gaas
dabcan isbedel baa dhacay isbedelkaasi ilax waan ka rajaynaa isbedel khayr inuu noqdo waan rajaynaynaa inuu yahay madaxweyne cusub baa la doortay inkastoo madaxweynuhu dee markiisi labaad ee jilada loo dooranayo uu yahay wax badanna dee og oo dalkan afar sane iyo xoogaaba soo maamulayey waana uu ka warqabaa wixii baahyaha jiray wakhtigaa isaga ah wixii uu kaga gaabiyey waxa uu jeclaa inuu dhammaystiro ereygiisii ahaa qabyo ninkeeda dhammaystira dabcan qabyadaasi uu garanaya waxay tahay waxaas dhan marka waxay keenaysaa kolley inuu ogyahay isagu meesha uu yani itijaaha uu rabo inuu dalka uu ujeediyo ayaan ka rajaynaynaa dabcan de wuxuu u baahan yahay un qof un shaqada qaban kara ra-isul wasaare shaqayn kara mataqaanaa dhibaha jira iyo iyo yani yani soomaaliya hadda waxa xayndaabka ay ku jirto soomaaliya waxyaabaha loo baahan yahay in la saxo iyo wadankan hadda meesha uu joogo in laga qaado oo dabcan meeshuu istaahilo la geeyo qof uu shaqo qaban kara isagana la shaqayn kara un waa muhiim ah meeshuu doona ka yimaado gobolku doona ka yimaado laakiin qof isagana ay wada shaqayn karaan marka shaqadu waa collective work waaye maogta shaqo ma aha qof keliga uu qabanayo isaga iyo dee ciddii kaloo markaas dowladda ka tirsanoo wadaay wada shaqayn yeelanayaan marka qof la shaqayn kara isagana shaqana qaban kara intaasa muhiima waayahay xilligii hore ee madaxweynaha dowladdiisii hore ilaa saddex ra-iisul wasaare ayaa soo martay dhibaato badan oo dhinaca isqabqabsiga way dhacday si marka looga baaqsado arintaasi in mar kale ay dowladdiisan kusoo noqoto maxay tahay inuu qaado tilaabooyinka loo baahan yahay inuu qaado madaxweynaha maxay tahay sababtaanta aan kuu leeyahay qofku inuu shaqo qaban karo competent yahay competency waa very important qofku inuu competent yahay shaqana qaban karo fahamsan yahayna wadciga iyo dowladnimada soomaaliya qof aad u fahamsan baan rabaa inuu yahay shaqana qaban kara khibradna leh dhanka kalena isagana ay wada shaqayn karaan waa muhiim wada shaqayntu haddii ra-iisulwayaashii hore wax laisku qabanaya waxay ahayd dabcan waxay ahayd un isfaham la'aan dhex imaanaysa wasaaraha iyo madaxweynaha taasaana keenaysay in saddex ra-iisul wasaare ay isbedelaan marka hadda dee khibraddaasi wuu awleeyahay wuuna garanayaa dadku soo xushay waxay isku dhaaf isku maandhaafeen dabcan wax badan shaqada bogta laba qof oo carab iyo laba daanba isugu dhowaanayana waa isqoomaan waxaa weeye dabcan haddii la wada shaqaynaya wala isqabanaya laakiin waxaan rabaa waxaa lagu isku qabanaya inay tahay taskis inay tahay shaqo dowladeed iyo hawsha maalmeedka dowladnimada baa lagu kala aragduwanaan karaa oo laysku qaban karaa laakiin inaysan noqon mid shaksi oo bersonaal ah oo shaksiyada aysan noqonin marka qof isaga ay wada shaqayn karaan og yahay inuu la shaqo la qaban karo ay isfahamsan yihiin ayaa la rabaa inuu ay bayro tahay isna dee dabcan khibraddaas madaxweynuhu waa leeyahay loo tilmaamimayo isagaana yaqaana marka qofkaasi qofka uu yahay meeshu ka keensanaya iyo iyo qofka ay wada shaqayn karaan taas go-aankaas waa go-aan isaga muhiim ah waa go-aan isaga u gaar ah waa go-aan aysan cidina la wadaagin marka saasaan is leeyahay xafiiskan brime ministerka horeyna waad usoo maamushay maxay tahay inta badan caqabadaha ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu qodobada inta badan ay isku maandhaafaan ee muranka iyo isqabsiga keena maxaa ka mid ah walaal waxaan isleeyahay dabcan mararka qaarkood saldhig waxaa u ah qaabka dastuurku uu mataqaanaa uu howlaha u kala qeexayo oo dastuurkaanuun aan dhammaystirnayn waa laga yaabaa inay dhib noocaasi dhanka ay jirto laakiin badanaaba waxaan u malinaya waxa la isku qabtaahi wax ka baxsan dastuurka weeye waxaan u malinaya wax un siyaasadda guud la xiriirta iyo itijaaha dawliga wax la xiriira unbay ila tahay bay hawshaas u badan tahay maaha u malinaya wax la xiriira dastuurka keligii maaha laakiin waxaa laga yaabaa in to some extent ilaa xad in laga yaaba in yani shaqaabka nidaamka aanu qaadanay oo barlamentary systemka ahi qaabka hadda u samaysanya dastuurkeena laga yaabaa in ay mararka qaarkood shaqooyinku ay iska hor yimaadaan laakiin in badanna dee waxaa laisku qabanaya umarinaya dee wax kale oo siyaasad guud ee dalka iyo wax lamidaan umarinaya arrimaha horyaalla marka ra-iisul wasaaraha uu soo magacaabo arrimaha looga baahan yahay ee horyaalla ee la doonayo in la dardargeliyo ee u baahan in si deg dega wax looga qabto maxay kula tahay way ugu muhiimsan yihiin
waxyaaba kole waxyaaba dadka la wada fahamsan yahay weeye oo arrinta ugu muhiimsan de waxaa weeye in madaxweynuhu helo breathing space meel ku neefsado suu helana dee iyo dowladduna waa in lala dagaalamaa dadkan xagjirka aho dalka ama lala heshiiyey haddii heshiis ogol yihiin disan ogolayna dee lala waddanka nabadgelyada security security security it's very important waxaa weeye nabadgelyo nabadgelyo nabadgelyo mogtahay waa inaad horta si aad u shaqayso salmugan oo fariisato waaye laakiin dii xamar yani maalba qarax ka dhacayo dan waxaa weeye space qofku ku shaqayn karo oo nabada aan jirinba marka boqolkiiba boqol in xoogga la saaro mataqaanaa nabadgelyada kabacdina howlaha muhiimka oo dastuurka dhammaystirkiisa dowlad goboleedyada iyo qaabka federalismka in la dhammaystiro arrimaha ijtimaacigaah arrimaha siyaasadda ee dalka innaga hadda muddo ciidan waxaa nala joogay amisom ah oo abuuray dependency yani inaanu ku tiirsanaan ayaga nabadgelyadani marka wadankuna wadanku sofran ma ahaan karo hadduusan mas-uul ka ahayn nabadgelyadiisii marka ciidan fiicanoo dalka nabadgelyadiisa hanta oo si loo face out gareeyo meesha looga saaro ciidamadan ajnabiga ah dalka nala jooga waxaaso dhan howlaha u yaallo weeye on the top of thatna dee day to day activityga shaqadii dowliga ahayd oo socotay oo arrimihii maaliyadda ee arrimaha canshuuraha arrimaha maxaa la yidhahdaa dee waxbarashadii caafimaadkii biyihii dad dadku moogta dowladnimadu dadka ina wax tartaa la rabaa
kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya ahna madaxweynihii hore puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo u waramayey wariyaha v o e da khadar maxamuud xareed halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o e musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa rajo la-aan ka muujiyey wadahadaladii afar iyo labaatankii bishan ay la yeesheen madaxweynaha somalilan muuse biixi musharaxa madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada hargeysa ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey kulankaasi iyo waxyaabihii ay uga wada hadleen kadib shirkiisa jaraa'id ayuu u waramay wariyaha v o e da khadar maxamed cakule
khadar waad mahadsan tahay nuxurkaygu wuxuu ahaa dadadku inagii tagnay madaxtooyada bishii afar iyo labaatankeedii annagu niyad wanaag baanu la tagnay shacbiguna wax weyn bay filayeen laakiin inaan shacbiguna xaqiijiyo inaanan halkaa hungo iyo gacmo maran kala soo noqonnay annagoo isku dayeynay uun inaan madaxweynaha ka wada hadallo arrimaha doorashada ama jadwalka doorashada madaxtooyada komishanka in laga daayo faragelinta shaqadiisi loo ogolaado diiwaangelintii ay bilaabaan si ay doorasha inoogu suurto gasho madax banaanida komishanka la ilaaliyo nuxurka doorashooyinka o dhamina dee waxaa xudun ama dhexdhexaad tiirdhexaad guddiga doorashooyinka haddii iyaga la farageliyo ama shaqada laga joojiyo diiwaangelintii socon mayso jadwalkii socon maayo taasaan madaxweyneha kula dardaarmaynay waxaan lahay madaxweyne arrintaa xalil doorashadii wadagaa waan qabanaya isqaban mayso doorashadiina waan qabanaya komishankana waan kala diraya nuxurkaintaas waan gartay dhinacooda gudoomiye ku-xigeenka koowaada xisbiga kulmiye shalay markuu fiyoda la hadlay wuxuu sheegay inay calawan cadana hore u xusay sabtidana ballan kala jirto wadahadaladuna aanay xaggooda dhammaad ahayn ay soconayaan musharax madaxweyne cabdiraxmaan markaa inaad niyadda wanaagsanoo taa lafteeda sugtaan miyaan ahayn way tahay khadarow runtii de wanaag kuu sheegay waxaanu la tagnay niyad wanaag waan rajaynaynay calalaqal isnaham qodobna ha noqdee horow kaana qodob madaxweynuhu nin waxuu caadiyiin oo meel wax dhigtay oo waddadaa wax rabay inaanu ka leexan sinaba marka dadka inuu rajo beena u abuuro ilaa sabtida rajo kale soo baxayso waxaas leeyahay dadka waa luguweynaysaa
musharax madaxweyne cabdiraxmaan ciro waxaad hadalkaa goordhaweed ku sheegtay in somalilan la difaaco oo ay u baahan tahay in wadajirka ummadda la soo celiyo dadka qaar waxay isweydiinayaan gudoomiye musharax yaa laga difaacaya ama maxaa soo kordhay waxaa soo kordhay madaxweynihii ka leexday dariiqii doorashada annagu tawaagin soo kaxeeya maanaan odhane waxaan dowladdii aynu ku soo celinno wadadii doorashada sanduuqii sidii awalba aynu dhaqmaynay madaxweynuhu isagaa baddi madaxweyne hadduu doorashada qabto wax walba isaga hadda u diyaar marka sabab uga baqayo in mucaarad kala tartamo dee annagu ma garanayno markaa haddii tusaale ahaan iminka muddadii madaxweynaha ee saddex iyo tobankii noofembar doorashada madaxweynaha waa sadaysnayd weli lama gaarin saad horey idinkoo carabka ku dhufateena in wadaxaajood iyo wadahadal iyo miiska lagu dhameeyo ayaa marar badan la naawilayay miyaanay ahayn in aad uga wareegtaan in wadahadal waxaad tabanaysaan iyo waxa xagga kale jiraba lagu dhameeyo
wadahadalku khadar naguma cusba inta muuse joogeyna muddo hore khilaafyadii horena way jireen berigii hore doorashadii hore la qabanayay ilaa toddobaatan jeer lixdan jeer baa la kala kacay marna rajaa muuqata halaba kala kacee marna raja ma muuqato dadka ilaanu xaqiiqada u sheegnay ahayd beenooma sheegi karno muuse tallaabooyinka uu hadda qorshaystay waa inuu komishanka eriyo waa in doorashadii dib u dhacdo waa in doorashada uu doono isagu soo hormariyo oo in xisbiyada baabi'iyo de markaa waana waxaad moodaa in walaal ugu qoraydo saasay ugu qorqoraayeen berigaa hore aad soo hadal qaaday laba sanaad wada hadlayseen saddexdiina xisbi guddi baa isku haysateen markii dambena gudoomiye reerhaa baa isku qabateen haddana maalinunbaa si yaroo fudo hal mar u heshiiseen dadka idin dhaliilaya mucaarid ahaan laftooda intoo jiitanto jiitanto saddex iyo tobankii noofembar afka lala galayooda la murmayo miyna idin muuqanin taasi
hadalo sidaan kuu sheegayo annaga wadaxaajoodka iyo wadahadalku waxaasle somaliland wax halka qura wax ku gaari karto laakiin sidaan kuu sheegayo waa la iskilaafi karaa waxbaa laisku diidi karaa laakiin waa inay muuqdaa in raje ah in halkaa xal ka soo bixi karo madaxweyne waxaad mooda inuu wax walba ooday habeenkii dhaweyd oo waxa uu doonayo mooye wax kale aanu diyaaru ahayn kelmad dadku in badan iminka ay xagga hadalkaaga ku jirtayo dhallinyarada xabadda isu dhiga baan idin leeyahay maantana bal haddaad dadka u caddayso sow dhimasho ma keenaysa haddii askariguna xabad rido cabdiraxmaan inanta dhimata ama inanka dhintay yaa mas-uuliyadda qaadaya kelmaddan bal dadka u fasir dadkaan u fasira khadarowe dadka waxay xaq u leeyihin shucuurtooda inay cabiraan dadka kuna waanin mayno horena ugumaanaan waanin anana ma sito iyagana qoryo soo qaata maan odhan laakiin waxaan lahaa waxa aad doonaysaan inaad shucuurtiina ku muujinaysaan haddii xabad gardarra idinku soo dhacdo dee u adkaysta oo u adkaysta oo dee ha ka yaacina baan lahaa ujeeddadu intaasun bahay mudaharaad waad u soo joogtay adoo gudoomiyaha golaha wakiilada markii madaxweyne hore somalilan xilligii daahir yaale mudaharaadyadii dhacay waad ogeed dhaawac iyo dhimashay keeneen haddee caawa mudaharaad dhacana dhaawac iyo dhimasha inuu imanayo waa hubaal miyaanay ka habboonayn xal aan ahayn dhiig daata iyo banaanbax inaad sidee saddexdiina xisbi u keentaan ummadda khadarow dee haddii albaabadii kale oo dhan la xidhay dadka waxa u bannaan in shucuurtooda muujiyaan dadkana asaan ku celinaya mar labaad horena ugumaan baaqin haddana ku baaqi maayo aniguna ma sito qori laakiin ciidankana waxaan leeyahay dadaan hubsidan rasaasa ku ridin marka fasax ma soo qaadansan mudaharaadka waan qaadanayna dariiqa sharciga baan u marayna mudaharaad ugu dambeyn musharax madaxweyne adig waxaa soo kale maanta tilmaantay in somalilan muse ka hor la wada lahaa muse kadibna la wada yeelan doono dad badan waxay isweydiinayaan madaxweyne muuse yuu siiyey markaa somalilan ma madaxweyne somalilan cid gaara ma siin karaa ma isagu mayse siyaada keligii keligii somalilan waa dhisanta dowladdii hay dowladnimadii keligii wuu isku koobay taladiina keligii wuu isku koobay taas ma ujeeda
aad ayuu mahadsanyahy kaasi waxauu ahaa musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo magaalada hargeysa ugu warramiyey wariyaha v o eda khadar maxamed cakulle haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan ganacsiga onlineka ah oo soomaaliya kusoo badanaya iyo isticmaalka internetka ee bulshada soomaalida saare ciidla nuur ayaa inoo soo jeedinaysa
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhiga v o a ee toddobaadkan isticmaalka internetka iyo adeega tiknolojiyaddu waa kuwo haatan dunida aada ugu baahay soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa meelaha sida weyn looga isticmaalo baraha bulshadu ku kulanto noocyadooda kala duwan qaybaha kala duwan ee bulshada da' kastaoo ay leeyihiin ayaa kasoo dhex muuqda barahaasi ay bulshadu ku kulanto dadku way ku kala aragti duwan yihiin saameyn togan iyo mid taban ta ay ku yeelatay nolosha bulshada gaar ahaana dhinacyada dhaqaalaha caafimaadka waxbarashada iyo xidhiirhka qoysaska wariyaha v o e magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac ayaa toddobaadkan u kuur gashay nolosha dadweynaha ku dhaqan magaalada boosaaso iyo saameynta internetka iyo baraha bulshadu ay ku leeyihiin waxaana ay kusoo diyaarisay barnaamijka bandhiga ee toddobaadkan mahadsanid sahro isticmaalka baraha bulshada ayaa dadweynuhu siyaabo kala duwan u adeegsadaan waxaa jira dad si wanaagsan uga faa'iidaysta xogaha iyo aqoonta dhex jiifta aaladda internetka dhalinyarada ayaa la rumaysan yahay inay yihiin kuwa ugu tirada badan ee isticmaala tiktok facebook iyo wixii la mid ah sidoo kale waxa uu abuuray saameyn dhinaca dhaqaalaha ah iyo hoos u dhac ku yimid waxbarashada ubadka soo koraya oo ay bulshadu walaac ka muujiyeen sannadihii u dambeeyey maxamed khaliif cali oo ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadda isgaarsiinta goolis xarunteeda magaalada boosaaso ayaa ugu horeyn inoo sharaxaya sida ay bulshadu uga faa'iidaysato isticmaalka internetka wuxuu sahlay xiriirkii dadku sahlay aqoontiibuu sahlay marka wixii oo dhanba maanta waxay ku xiran teknolojiyad bay ku xiran wax teknolojiyad ka dharla oo aan teknolojiyada maanta aan aan aan teknolojiyad khuseyn maba jiraan nolosha waxbarashadii transactionskii maaligaha wax iibkii communicationkii maamulkii mararka qaybtood in la soo minguuriyo dhaqamo qalaad soo qaybka ma aha bini aadan badan baa meeshaan isticmaalaya qof kastana wixii uu waxbuu ku gudbinayaa dad baa waa laga yaabaa inay dad ay waxma dhex marsadaan oo ay ku faafiyaan waxyaalaha ashixumaha warka waa waa waa negative negativkiisa ka mid disadvantageka ama faa'iida darooyinka lagala kulmay ka mid tahay laakiin waxaa lagu xadayn karaa dad dadkan waxaan ka shaqaysanayana siyaasado cadcad iyo restrictions baa bay kusoo rogaan mujtama mujtamacaadka muslimka weliba shirkadaha ka shaqaysta oo adeegyadaa bixiya waa sayf intuu xadayn waa sayf laba af leh oo dhibaatada waa leedahay oo qofkana waxaa rabaa dee inuu ilaahay caqli buu siiyey inuu waxyaalaha noocaas o kale iska daayo waxa dantiisa maslaxadiisa khuseeya inuu mataqaana uu ka isticmaalo wixii kale uu afoodgaray iska daayo maxamuud cabdi dhonge oo ah aabbe ku nool magaalada boosaaso ayaa rumaysan in isticmaalka baraha bulshadu uu dhibaato ku hayo dadka ku wada nool guryaha islamarkaasna ay dhacdo in mararka qaybtood ay adag tahay in qoysku ay si toosa isu maqlaan dhagaha waxay ugu jiraan qof dhagalan inaad isu timaadaan maahe isma maqashaan gabadhi waa dhagaladah uu odagu waa la hadlaaya wuu la hadlaaya maqli mayso wiilkii waa dhagalaya keenay dhegtaa waxaa ugu jira bahal yar khadkii buu ku jiraa saddex boqol iyo kun shan kun oo mayl dushoodu maraya mar sweden buu maraya mar jerman buu maraya mar kanadu maraya basaasana waa jooga sida dabkaa la saaraya islaantii waxay ma oga inay si dabsi uga saadhay shaqaalu sidoo kale reerka waxaa burbur ku noqday qof kasta oo shaqo ku soo soctay waa burburiyey bahashaan boqol boqol waxaa fiicnaa kii hadalka islaanta waa wacaysay waa soo socda albaabka iga fur haya haya xaaji gabadha waa wacaysay aabbe wase ii keen haya aabbe waagaas ayay bahashu saxnayd wax walba aabbe haye bay ahayd aabbe haye awow haye abti haye bay ahayd maantana waa jooga maalintaasna waa jooga labadaba marka isuma dhawo boqolkiiba siddeetan iyo shan waxay fiicnay waagaa sidoo kale maxamuud ayaa sheegay in isticmaalka baraha bulshadu uu qeyb weyn ka qaato in dhallinyaradu ay waxbarashada ka tagaan ama ay tahriibaan waxbarashada ilmuhu markay kasoo baxaan iskuolka khadkaa la gelaya wuxuuna dhex marayaa mar badanuu fiirsanaya mar wax kaluu fiirsanaya wuxuu ku jiraa khad markaa laasha gurigu xoranaya marka dambaba wuxuu leey waaba tahriibaya odagan waana wareershay habartan waana wareerisay waaba tahriibaya wuxuu arkayaa mid saaxiibkiisahaa oo adigu laba sano ka hor tahriibay dhaaruusan lahayn sabur qurux badan beeruusan lahayn baduusan lahayn wixii buu isu saaraya wiilkii waaba wareeraya gabadhii waa wareeraysa kulli baddaa la isku tuuraya boqolkiiba toddobaatan hadda kaya badduu ku dhintay dhibtaas anaga haysta bahalkaas bahalkaa inala ka xayiraan rabnaa oo naloo daayo telefoonka halowda halow halowda abis mareen maxamed cabdi dhegamadow ayaa aaminsan in isticmaalka baraha bulshadu uu soo koobay shaqadii badnayd ee ay qaban lahayd maskaxdu maskaxdii shaqaynaysay oo ardada iyo qofka bini aadanka ay ku shaqaynayeen maskaxdiisa inuu wax badan oo tadawura ku sameeyo waxay soowaa soo koobtay oo badhan baa la taabanaya dhag horay wuxuu doonaya ka soo baxaya ansarku doonaya si fudud buu u helaya maogtahay wax badan bay soo koobtay oo diiday inay samayso shaqo badan maskaxdii oo horay u socoto waxaa kaloo dhacay magaranaysaa haddeer masalan waxyaalaha kan la keenay oo technolojiga caasiga ah oo ardadii dadkii dhallinyaradii iyo wixii ay ku mashquulsan yihiin wax badan xataa noloshooda inay wax u dhinto bay khatar ku tahay tiktobka facebooka magaranaysaa youtubeka waxaas yacni wax badan bay maskaxdoodii soo koobtay hader masalan su-aal xisaab baa jidha la yidhaahdo xisaabta la yidhahdo logartamka sin cosin tangentiga waxyaalaha la yidhahdo oo xisaabaha la yidhaahdo xisaabo aada u dheer markii su-aal laiska weydiiyo forty five degree centertagety oo kale ama sin goortii la yidhaahdo waxaa la qori jira walaaqa badatay ilaa ansarka lasoo saaro qalin iyo warqad dhagdhagdhagdhagdhagsaa marka xoog baa maskaxdu u shaqaynaysaa meelo badan baad gelaysaa xisaabo badan baad qoraysaa haddeerna botonkaa taabanaysaa goortii su-aasha lagu weydiiyo ansarkii waa kuu soo baxaya waxaa lumay marka shaqadii faraha badnayd oo maskaxdu qaban lahayd maskaxdii waa soo koobantay marka saa darteed waxay samaysay technolojiyadan waxay samaysay inay soo koobto maskaxdii oo qofka maskaxdiisii soo yaraado qofku waagii hore maskaxduu ku sidan jiray aqoontiisa oo maskaxday ugu jiri jidhay maskaxduu ku wadan jiray doctooradii hore dhakhaatiirtii hore haddii baaxugmaayo macalimiintii wax dhigi jiray iskuulaadka wax ka dhigi jiray maskaxday ku sidan jireen aqoontooda wuxuu gelayaa macalinkii wax walbo ardaygu wuxuu ku soo koobaya youtube buu gelaya facebook gelaya bottom buu taabanaya jaa baasaadso waa xirantay maskaxdii waa soo yaraatay marka hadday istaagaan teknolojiyadaasu waxaa xirmaaya aqoontii oo dhan baa la waayaya jiri lahayd oo maskaxda qofka biniaadanku ka soo saari jiray oo ku heli jiray waa la waayaya saa darteed waxaan odhan lahaa ku talin lahaa in la yareeyo teknolojiyadda oo wixii looga baahi badan waayo keliya lagu qaato laakiin wixii kale loo ogolaado qofka maskaxdiisu inay qaadato isticmaalka baraha bulshada ayaa ganacsatadu uga faa'iidaystaan dalabaadka xayeysiinta iyo suuqgeynta badeecadahooda sida uu barnaamijka bandhiga v o a u sheegay xuseen xasan cabdi oo ka mid ah ganacsatada magaalada boosaaso qaab baan uga faaisanaa walaal qaabkaan uga fahisana waxaa inaan wax ku dalbano iyo inaan wixii aan ku dalbanay aan ku xaysisano marka aad iyo aad buu noo anfacaya marka loo adeegsado dhanka wanaagsan intaydinaan wax dalban oo kale maxaa samaysaan intaanaan dalbanay waxaan samaynaa de wix waan search karaynaa waa baanaa khadkaasaan ka baanaa intooda badanna boqolkiiba sagaashan iyaga un baan ku dalbanaaba digital market onlinekaas dhinaca iibku aad buu fiican yahay onlineka waa ku xidhanahay si weyn baan ugu tiirsanahay de wixii aan keenno dadka meel kale kalama socodsiino khadka un baa u dhignaayo oo ay kasoo arkaan hadhowna wixii daladaada cusub ay nagala ay naga soo dalbadaan shaygii de waan baadhnaa khadkaan ka baadhnaa kadib baan dirsanaa markaan dirsanno isagoon baanu ku dhex dirsanaa marka koowaad hadhow haddaan keenana isagoon baan ku xayisinaa dadkii macmiisha nagu xidhnaanu aynu mar walba kula wadaagnaa marka qaabo badan buu noo anfacaa maasha allah aan uga faa'iidaysanaa khadkaas dalabaad kale hadda waxaan ku samaynaa tusaale hadda anoo boosaaso jooga baan dubaya ama dukaanku yaallaa jina waan kaga dalbanaa onlinekaas sawirkuun baan raadinaa hadhow markaan raadino iyagun baa u dirnaa kabacdina de waxaana waxaa rabta halka dukaanka adoo boos joogaa tusaale kaga soo adeegan kartaa aad bay u fududaysan bali boqol kiiba boqol baashi yuusuf xirsi oo ka mid a barakacayaasha magaalada boosaaso ayaa sheegay in isticmaalka baraha bulshadu ay dhibaato ku hayso dumarka iyo caruurta si xoog la awood badan bay u saamaysay ilmihii gabar iyo wiilba bahalka haddaynan haysan mobeelkaas weyn oo teknolojiyada ayna haysan ilmuhu waxna baran mahayo shaqo kuwa qaban mahayo wax alla wixii uu aad u dirtatoo dhan ma aqbalahayo aad iyo aad bay ii saamaysay laaluush baabaan ku bixiyeyba markii waxbarashadii ka soo diideen oo yidhaa in mobilna loo gada maahane aqbali mayno baan xataa laaluush aanu ku gada qosaska barakacyaalka iyagu bosaskii degan bay misana ku wada hoosaystaan haddaan ilmihii loo gadin amaan islaantii aadan u gadin nikada uusan u gadinna haddee islaantaas islaan jirtaba ma aha allaaba ilaaba ha laii iibiy wixii bil kale looga dhigi lahaabay waxay rabtaa intay urursato xataa inay oo ilmihii ka khiyaamayso inay ka dhigato mobeelkaa weyneena ku gadato xilliga waxaad arkaysaa shaqada dhexda iyadoo ku jirta oo meel gidaar la fadhido markaasaa wiil yaro tuugu hadduu rabo ka dafaya middabay dib usii iibsanaysaa hadday rabto marka saamayn weyn bay ku yeelatay dhaqaale burbur badan bay ku yeelatay mobeelkan aafa lisu soo diray weeye waxbarashada wuxuu ka hor yimid oo cillad ku noqday wax badanoo dhibaata yuu dadka ku hayaa waxaa dhacda in dadka qaarkood ay shaqada ku waayaan ama lagu canaanto isticmaalka baraha bulshada oo ay ku adeegsadaan xafiisyada dhexdooda faadmo siciid cali oo ka mid ah ayaa inoo sharaxaysa caqabadaha ay kala kulantay anoo shaqaynaya ama shaqadii ku jirabaa waxaan arkaa anoo meel dhexe iska maraayo oo shaqadii xoogaa ama laygu canaanto mobeilkan iyo tigtokan iyo waxaan gadaal u dhigo habeenkii waxaan dhacdaa inaan fiid hore shan saac baan seexdaa labadoo kaleetaan baraarug waa taleefonkii baan gelaya video haddaanan daawan facebook youtube hurdadaba iyagaa iga fiican oo waxaanba ku xisaab waxaan ka faa'iidana garan maaya laakiin habigayga waa ka helaba haddii marar badan lagugu canaantay ma iska joojisay wax la deyn kara maaha waa wax dhiiga ay ku jira waxa deyn ka dhid maaha waana shaqaynaa waana daawanaa waxa weeye shaqada iyo iyo iyo tigtokga waa isku wadaa waxa weye dadku haddeer qof weyn iyo qof yarba waa la wada galay teknolojiyada waxa weye maamo weynaate baa arkaysaayo iska duuduubaysa oo waxaa ku xisaabtamaysaba haddiisan maalintii saddex video afar video soo jirin aan olaan karin laakiin haddii si loo eego dhaqaalo burbur toobad xumo nolosha iyo sida runtaa aan fiicnayn ma fiicno adeegsiga baraha bulshada waxaa jira waalidiin aan aqoon durugsan u lahayn hase ahaatee ay ubadkoodu ka caawiyaan magacayga waa maxamed xaakun sheekh maxamuud ilaa qadka waan isticmaalaa sababtoo eh inkastoo hadda waayada cusub dadkii kala maqnay waayada fog waad artee qadka laiskala had walba laiskala hadlayo facebook iyo aad iyo aad baanu isticmaalnaa sababtoo ciyaalka yaryarka oo farsamada aad iyo aad hadda ugu dheereeya xirfadan teknolojiyada ayaa afar ilaa sax naga caawiya anagoo etoobiya ayaan ahayn waad artee leef baan u aragnaa waad artay codkaasaan isa duubnaa waad artay muuqtaal baan isa duubnaa waad artay waa is maqalnaa waa wada sheekaysana waa ku hambalyaynayna maadaama teknolojiyadan cusub oo horumarka laga gaaray hambalya aniga xagayga waa u hambalyaynaya sababto wax dadkii isku xirinayo waa artay afar iyo labaatan waraaqaha la iska qorqoray waa laga yimidba facebookkaas afar iyo labaatan saaca qadka aaga diraysa qadkaad kala hadlaysa waad artay lama heli karaan le hambalya maxamed oo iminka lixdan iyo afar jira waxa uu sheegay inuu qoys ku yagleelay isticmaalka baraha bulshada ani midkaas aad iyo aad baan waa midkan ku guursaday ba hadda qof aad boosaasadan ii joogto garooba an guursaday waad artay afar iyo labaatan sac waa kan aan kuwada hadalnayba aan kuwada xariirinayba waa xagga teknolojiyada hambalyaa leeha ku yiri si kale kuma garantid nin magaalada dee maba daqoobo af soomaaliya warka kuu sarfeebo soo ma garan midkan hadda ad iga weydiinaysaa waa kawada hadalnay waa kuwada sheekaysana anagoo is aragnay yaan macnaha qaayaan qabuul isku noqonay meel baan isku ballanay waan is aragnay si fashion isu helnay ha ahaatada hambalyaan leeha qalabkan cusub waa u hambalyaynayaa waxaad baleedahay adigu gurigaaba ku yegle ani gurigaan ku yeegleelayba owlaad baaba laygu dhalayba waa soo dhaweynaa dhinac bay iga taagan tahay halkaas guuleysa baan leehay dadka teknolojiyada noo keenay annaga aad iyo aadaan ugu hambalyeynayna waa ku fiicnaana adduunka oo dhan oo naga xirxirnay iyoana tuseenba dadkii dhalinyarta ahayna waa la jaan qaadeen oo ayagana waa ina daadiyeen maxamed oo facebook ma isticmaasha facebook waa isticmaalnaa dunida waxa ka dhaco dhan ayaa waa artay qadadkan oo lasoo dhigaa waan isticmaalnaa annagana sida kalaadan ugu jawaabna facebook aba horumar aad iyo aad u weyn ayaa loogu isticmaalaa yar iyo weynba waa la isticmaala waa lala jaan qaaday maxaa ka shaqaysaa maxamedo aniga maxaan ka shaqeeya waad artay waad artay had walba shaqada ii soo boodo hadday guryo dhis noqoto hadday waad artay dhul kale noqoto had walba shaqada ii soo boodo aan ka shaqaata shaqa ii xadadan ma jirto marka baraha bulshada goormaa isticmaashaa baraha bulshada waxaan isticmaalnaa marka shaqada soo begno oo intii waad artay jiif laga gaarayo iyo waqtiyada nafiska laleeyo shaqa aan la haynin ayaan baraha bulshada isticmaalnaa isticmaalka baraha bulshada ayaa waxa uu si weyn u fududeeyey xiriirka dadka ehelka ah ee ku kala nool daafaha dunida helista xog deg deg ah waxa kale oo uu bulshada u sahlay soo bandhigidda fikirkooda iyo aragtidooda siyaasadeed inkastoo ay jiraan dad uu saameyn ku yeeshay caafimaadkooda iyo inuu wakhti badan ka lumiyo iminkana aan dib idinku celiyo sahro ciidla nuur oo ku sugan washington mahadsanid faadumo yaasiin jaamac oo toddobaadkan u kuur gashay saamaynta internetka iyo baraha bulshada isticmaalkoodu ay ku leeyihiin nolosha qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada boosaaso barnaamijkii bandhiga v o a waa naga intaa tan iyo intaynu mar kale hawada ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad ay u mahadsan tahay saara cidla nuur oo barnaamijkaasi bandhiga v o a nala socotiinaysa halkaad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya xuseen xasan dhaqane
madaxweynaha dhowaan dib loo doortay xasan sheekh maxamuud ayaa toddobaadkan siyaasiga xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur u magacaabay ergeyga gaarka ah ee u qaabilsan arrimaha gurmadka abaaraha labadii xilli roobaad ee ugu dambeeya meelo ka mid ah dalka roobab badan kama di'in waxaa ka sii horreeyay dhibaatooyin deegaanada qaar ay u geysteen fatahada ay sameeyeen webiyada jubba iyo shabeelle haddaba magacaabidda ergegan cusub wax ma ka beddeli karaa xaaladda dhinaca abaaraha ee dalka waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah suldaan axmed xumow cilmi oo ka mid ah duubabka dhaqanka soomaaliyeed iyo dhaktar maxamed cismaan wehliye islamarkaana ah bara jaamacadeed waxaa jawaabta su-aasha ku horreynaya suldaan axmed xumow assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mahadsan tahay v o a casuumaadda ay nagu casuuntay maaragtay doodan xaqiiqdii in ma aragtay cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame loo magacaabo xilkaas waa u qalanyaa waana nin ka bixi kara insha allah waa mahadsan tahay suldaan xumow haye doctor maxamed cismaan ani ilama ahan qof oo siyaasi ah oo usoo tartamay inuu tartan usoo galay xilka madaxweynenimo in hadda jagadaas oo aadka u yar oo aadka u liidata in loo magacaabo tan kale waxaa isweydiin mudan wasaaraddii aawi wasaaraddii gargaarka iyo arrimaha masiibooyinka waxaan isleeyahay wasaaraddaasi waxay noqonaysaa in meesha laga bixiyo ama xilkaasi uu noqdo xil uusan shaqaynaynin maxaa yeelay wasaaraddii gargaarka iyo masiibooyinka hoosheeda tahay marka waxaan umalaynaa wasaaraddii meesha ka bixi doontaa umalaynaa haddii mar ergey la magacaabay ergey la magacaabana xaaladda soomaaliya khaasatan abaaraha wax uu ka qaban karo ilama ahan mana jirto ma u malaynayo haye suldaan xumo horta xilkan xil cusub waaye oo wadanka ku cusub hase yeeshee ma aha ma aragti ninka loo dhiibay ayaa waxuu yahay nin hawshii ka bixi karo waa nin haddii alla ku diidin run ahaantii madaxweyne xasan sheekh maxamuud magacaabistiisa kama ilduufinaan dhihi karnaa haddii alla idmo wuxuuna magacaabay xilli loo baahnaay in ma aragti xilkaas oo kale hay-addaas oo kale la sameeyo cabdiraxmaan cabdishakuur waa aqoon-yahan haddii alla ku diidin wax badan ka soo shaqeeyey hay-adaha samafalka waa nin naxariis badan oo dadka dhegeysta waa xil waa xil ka culus in wasaarad la maamulo oo waxaa loo igmaday raas caseer ilaa iyo raas kambooni dadka soomaaliyeed oo ay ku habsatay abaaraha cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waa nin khibrad leh oo howshaas baaxadda weyn ka bixi karayo haddii alla idmo wasaaraddii shalay jiri jirtay haddii alla ku diina iyadoo jirta ayaa tanna ay shaqey kartaa marka waa soo dhoweyneynaa howshaas inuu ma aragti u daadihiyo walaalkeen cabdiraxmaan cabdishakuur siduu walaalkay leeyahayna ma qaba aniga inay tahay hay-ad oo ma aragti ama xil yar inuu yahay ma filayo sababtoo ah waaba raas caseer ilaa sikaboni nin maamulaayo oo ma aragti aamin madaxweynahan uu u arkay inuu ma aragti howshaas lagu aamini karo
waa mahadsan tahay suldaan xumo haye doctor maxamed cismaan qof walba waa xil waa loo dhiibi karaa cabdiraxmaan cabdishakuur waa muwaadin laakiin isweyd- isweydiinta waxaa waaye cabdi- cabdiraxmaan cabdishakuur waa xildhibaan waa xildhibaan qaran waaye marka qodobka qodob ka mid ah qo- dastuurkeena kumeel gaarka wuxuu qoraa qofka xildhibaanka ah waxyaabaha uu xilka uu ku weyn karo eh, qodobka konton iyo sagaalaad marka ma isleedahay in dastuurkii xataa meel loogu dhacay ma isleedahay
aada umahadsan tahay doctor maxamed cismaan sidaa maqlaysid suldaan xumow doctor maxamed wuxuu leeyahay cabdiraxmaan xil ka weyn ayuu mudnaa in xil noocaas loo magacaabo ma mudneen haye
waa mahadsan tahay xuseen xasan dhaqane xaqiiqadii xilkaas oo maaragta ergeynimada oo maaragta madaxweyne xasan uu u magacaabay cabdiraxmaan cabdishakuur kuwaayi maayo amaba haddii alla ku didin arin oo sharciga baalmarsan ma aha madaxweyne xasanna waa nin runtii si fiican sharciga iyo nidaamka u yaqaano oo ma aragti qaybtii markii labaad uu baresidente noqonayo waay oo nin sharcigana si fiican u yaqaano aqoon-yahana waay wixii sharciga ka hor imaanayana ma laga yaaba inuu magacaabo marka arrintaas arrin hore looga fiirsaday oo barteedii la dhigay waaye oo cabdiraxmaan cabdishakuurna xaq u leeyahay soo sheegay walaalkay doctor weliye in nin soomaaliya oo xaq u leh in oo xil uu wadankan ka qabto uu ku shaqeeyo nin ka mudan xaqiiqadii maba jiraba xilkaas in loo magacaabo marka runtii marka laga hadlo waxa saameyn ah oo sharciga ama ay ku yeelanaysa haba yaraatee ma jiro waa arin runtii barteedii taallo waaye oo aada u fiican waaye waxaana leenahay ilaahay xilkaas qiimaha badan leh oo oo culus mas-uuliyaddaas ilaah ku asturaan leenahay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame
waa mahadsan tahay suldaan xumo haye maxamed cismaan Eh, waa mahadsan yahay waxaan isleeyahay ani walaalkeyga eh, lama qabo Eh, waxaan isleeyahay isku dhac inuu imaan karo wasaaraddii gargaarka iyo arrimaha mas-uuliyooyinka iyo xilkan la magacaabay sax waaye madaxweyne waa erag waaye ani madaxweynaha waxaan leeyahay eh, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed eh, mudane xasan sheekh maxamuud waxaan leeyahay en, waad ku mahadsan tahay sida aad en, hortubinta waxyaabaha u leh qaranka inaad en, isla markiiba aad aad magacaawdid ama ama xil ahaato ama wax kale laakiin waxaan is leeyahay waxyaabaha ugu mudan ee la rabo madaxweynaha ama en, inuu turxaan bixiyo uu saxo waxaa ka mid ah dastuurka marka en, arrimahan hadda en, magacaawidan ama ergeygan en, en, arrimaha abaaraha eh, hadda waxaa muuqataa arrimo dastuuri ah inay soo baxeen marka waxaan is leeyahay madaxweynaha inuu shaqadiisa hortobinta leh asaa yaqaano madaxweynaha waa waayo arag waa aqoon-yahan marka waxaan isleeyahay dastuurka waxyaabaha soomaaliya hortaagan waay marka waxaan isleeyahay arrimaha dastuurka hortobinta ha u lahaato hana saxo ani waxaan isleeyahay xilkani xil ka hor imaanayo waay xildhibaanimada uu mas-uulkaasi uu yahay iyo xilka loo magacaabay iyo isku dhac ku imaan karo wasaaradda gargaarka iyo arrimaha masiibooyinka haye suldaan xumo horta runta marka laga hadlo ee, markaan jawaa- su- eh, ju- eh, ma aragtay aan jawaabtaada gadaal u dhigto oontii walaalkay aan waxoogaa laba erey ka iraa Ee, waa sax waaye aniga laftayga waa qabaa madaxweynaha inuu ilaaliyo ee, sharciga ee, dastuurka maanta oo ma aragtay noo yaallo inuu dhowro aniga laftayga waa qabaa laakiin xaqiiqadii ee, magacaabista xilkan oo ma aragti ee, ma aragti oo ah ee, ee, ergeyga abaaraha ee, ma ka hor imaanayso Ee, wasaaraddana ee, wax u dhimi mayso oo ma aragti hawsheeday qabsan kartaa Ee, waa nin ergey u ah madaxweynaha Ee, wixii ee, dhib ah oo abaaraha ay keeneen ayuu la- la naqaashi kala naqaashayaa oo qaabkii wax loogala qaba lahay oo madaxweynaha uu kala shaqaynaa marka wasaaraddiina wax u dhimi mayso Ee, waana howl runtii aad ma aragti ee, ee, ee, meel fiican ee, la wada gey karo waaye midda kale ee, ma aragtay haddaan usoo noqdo ee, ee, su-aasha uu wariye ee ma aragtay xuseen xasan dhaqane uu i weydiiyo ah magacaabistan hadda uu madaxweynaha magacaabay ergeygan gaarka ah oo abaaraha ee, ma aragtay ee, ee, gadaasheeda maxaa jira Ee, gadaasheeda waxaa jira horta ee, runtii marka laga hadlo hadda waxaan sugaynaa hadda aan sugaynaa oo aan sugaynaa magacaabistii ee, ma aragtay ee, magacaabis badan oo dalka oo ma aragtay ee, boosas badan oo bannaan sida kii ra-iisul wasaaraha madaxweynaha sugaynaa waxaan ugu duceynaynaa nin ma aragtay ee, dalka iyo dadka u roon inuu ilaahay madaxweynaha uu la kulmiya horta ilaahay aan uga rajaynaynaa Ee, ma aragtay ee, taas horta waa tii ra-iisul wasaaraha inuu magacaabo waxaa kaloo jira in ma aragtay ee, ee, howlaha ma aragtay ee, nisa oo kale inuu ma aragtay ee, uu ma aragtay ee, wax ka qabto oo ma aragtay hay-ad runtii loo baahan yahay in wax wax badan laga qabto waaye Ee, wax badan oo aan rajaynaynaa jiro inuu ma aragtay oo soo socda hadda oo aan isleenahay ee, mana ku- ilaahayna ha waafajiyo ee, ma aragtay inuu meesheeda dhigo sida cabdiraxmaan cabdishakuur hadda uu magacaabay oo kale rag saas u qalmo inuu noo magacaabaa ilaahay ka rajaynaynaa
waa mahadsan tahay axmed xumow haye doctor maxamed cismaan weheliya Een, horta madaxweynaha een, howlo fara badanaa u yaala oo ay ay ka mid tahay magacaabista ra-iisul wasaaraha iyo iyo wax alaala wixii asaa lahaa ee, een, een, markuu xilka ka degayay ee, qabya qof qabya qofkeeda dhammaystira marka qabyadii iyo waxa u dhiman iyo iyo dhammaystirkii Een, ani waxaan kula talin lahaa in dastuurka aan dhammaanaynin oo dowlad walba een, qabyo ay ugu tegayso in uu qabyo tiro isla markaasna dastuurka uu ilaaliyo madaxweynuhu waana waxaa waa rajo weyn aan ka qabaa madaxweynahani inuu ilaalin doono eh, dastuurka iyo iyo shuruucda kale ee dalka u yaala waana uu ku dhaartay Een, waxaan leenahay madaxweynaha ilaah garabkiisa ha galo Een, waxaan ka rajayn doonaa inuu soo magacaabi doono ra-iisul wasaare fiican ummadda u fiican howlkar ah inuu magacaabi doono ayaan ka rajayn doonaa Een, wabillahi towfiiq
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay suldaan axmed xumow cilmi iyo dhaktar maxamed cismaan weheliye inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo inala socodsiinayey doodaasi gaaban halkaad kala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan xubintii dhakhtarka weydii waa kan ibraahim xasan daandurey oo inala socodsiiya
kusoo dhowaada dhakhtarka weydii waxaa martikuha dhaktar cabdinaasir sahal yuusuf oo ku takhasusay daaweynta guud waxaana uu ka jawaabayaa su'aale ay weydiinayaan dhegaystayaal la soo xiriiray barnaamijka xanuunnada aan ka hadlaynana waxaa ka mid a cagaarshowga bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waa nuur faarax geedi umada buli burte doctore waxaan ku weydii lahaa cudurka cagaarshowga qofka qabo sidee lagu gartaa bismillaahi raxmaan raxiim Ee, waa mahadsan yahay dhegeystayaal sida aan ognahayba cagaarshow markii laga hadlayo waa caabuq ku dhaco beerka kaasoo loo kala qaado waxyaabo badan asaa qeybo ka badan kala lah qeybihiisa waxaa kamid ah inuu yahay habatitis a b c d e a loo kala qaadaa inkastoo inta commonka ah ay yihiin a iyo b iyo z inta badan calaamadaha oo habatiska waxaa lagu garan karaa inuu indhaha qofka jaalo uu soo noqdo inuu matag badan keeno inuu qandhadiisa zaaid ay sii noqoto midda kale laba xabo waxaa jirta oo biiga iyo siiga waa laba aada u daran oo croonig ah inta badan waana wax lagu kala qaado sida galmadoo kale qofkii oo qabo oo dhiig qof kale siiyoo kale waxaa kaloo jirta qof waxa uu isticmaaloo kale isla wada isticmaashaan sida habatitis biigoo kale asaga wuxuu leeyahay vaccination oo qofka waa laga tallaali karaa inta badan dadka ma aaminsana yacni cudurka cagaarshooga lahay gaar ahaan habartays biiga haddii la yidhaha qofka waa qabtaa iniyo istallaal si aa qofka ugu gudbinin wuxuu ku leeyahay waxaas ma jirto oo dadkii ka mid yahay waana cudurada ugu badan oo dadka adduunka ama soomaaliya hadda ugu badan ay qabaan oo cudurada oo faafana ka mid ah oo beerkana dila midka kale oo siiga lalahayo isaga waa la mid laakiin kaas wax isaga oo vaccination uu leeyahay ama talaal uu leeyahay haba yaraatee ma jirto marka cudurka cagaarshooga waxa inta badan oo ugu badan yahay dadka reer baadiyaha oo tuulooyinka iyo magaalooyinka qaar jooga laakiin inta badan waana cudur faafo oo galmada iyo lagu kala qaado inta badan cudurkan number one waxaa laga qaadaa yacni waa virus virusaa keeno viruskaas baa waxaa dilaya saliska ku yaala beerka bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa fartuun udwaa calsow waxaan joogaa degmada buuliburte darka waxaan weydii lahaa xiliga haweenka ay urka leeyihiin maxaa qalalka u keena sababtaas maxay tahay bismillahi raxmaan raxiim sida aan gabadha su-aasheeda aan u arkay waxaa aniga ayla tahay cudur waxaa jiro oo inta badan loo yaqaano bri eclamsiya brikalamsiyadaasna waxyaabaha keena waxaa ka mid ah gabadhiyo uur leh ayaa waxaa dhacaya dhiigeeda ama blood bressurekeeda inuu kaco markuu blood bressureka kaco haddana waxaa bilaabanayo inay kaadadeeda brotiin badan ay sii dayso kaasaa marka hore waxaa loo yaqaana bri eclamsiya waa intaysan eclamsiyada aysan gaarin mar haddii oo eclamsiya ay gaartana gabadha xaalad adiga gelaysa oo confulsion baa bilaabanayo ayadana inay isla wada jarayso marka su-aasha gabadha waxay ka wado dadka qalalayo taas weyaan inta badanna waxaa haweenka u keeno haweenka uurka leh haddiise maalintay uurka yeesheen ay is ogaadeen ilaa ay maalinta ay ka dhalayaan haddaysan caafimaadkooda ayaga aysan la soconin oo meel oo health providerska laga helay aysan tegin waxaan baa dhacaya inta badan qofki waxaa loo baahan yahay inay mcjada ay tagto ayadii oo xaaladeeda caafimaad lala socdo tallaalkeeda ay qaadato dhiigeeda markasta la cabiro xaaladeeda caafimaad guud ahaan ayadii cunuga oo caloosha ku jiraba in la ogaado labadoodaba xaaladooda caafimaad guud ahaanba dhakhtarka ayaa talooyin u jeedinaya haweenka gaar ahaan haweenka uur kale intii meel iska fadhin lahaayeen aysan ay guriga iska joogi lahaayeen ayaga waxaa kula talin lahaa inay isbitaalada ay tagaan ama meelaha caafimaadka ay tagaan la ogaado wax alaale wixi ay qabaan markaasayto haddii ay mcjadii iyo isbitaaladii iyo meel kasta ay tagaan xaaladda markaasayto brikalamsiyadii ekalamsiyada way yaraanaysaa labadaba si ay qofkaas uga dhacdo ayadana waxay ku badbaadaysaa maamadaas dhibkii ayadii iyo cunuga aanan dhalan ku imaan lahaa kalamsiyada inta badan yani waa loo dhintaa xilliga loo dhintana waxay tahay markay ayada complication ay keento complicationno badanayna qofka biniaadanka jirkiisa ku keeni kartaa waana marka oo qofkan xaalad adag uu galo anigoo ah magacayga cabdikariin xasan cabdiraxmaan doctor cabdinaasir sahal yuusuf iyo dhammaan bahda v o a waa mahadsan yihiin waxaan weydiin lahaa doctoorka calaamadaha baabasiirka iyo baabasiirka wax laga qaado baabasiir marka la yiraahdo yani in wuxuu ku dhacaa xagga dabada iyo gudaha hoose asaa laba loo qaybiyaa baabasiirka mid gudaha ah iyo mid banaanka ah waxaana inta badan keena yacni caloosha qofka xiran oose yacni wax badan saxaro badan aysan ka imaanayn ama qofkiioo calooshiisa ay xiran tahay saxaradan ay adag tahay hadhow markuu suuliga galo oo kale saxaradaas intuu iska soo riixo markaas markuu zaaid uu usoo riixo meeshii ka dhalanaya yacni xidida yaraa meeshaas ku yaala oo vynus loo yaqaano vynuskaasaa soo kuusanayo ama gudaha ha noqoto ama banaanka ha noqotee kaasaa marka hore baabasiirka loo yaqaana sababaha inta badan sababana waxaa ka mid ah qofkao calooshiisa aada u xiran tahay ama balka istuul qofkaan oo gudihiisa ku jirta oona banaanka isu soo bixi karin oo markuu suuliga tagana aada streamin u sameynaya midda kale uu leeyahay baabasiirka waxaa ka mid ah bleedin iyo waxyaabo badan cuncun badan wuu leeyahay calaamadaha kaloo lagu garan karo baawsiirka waxaa ka mid ah xoqid zaa'id ah labaad oo keeni kara waxay tahay oo sababi kara inta badan naagaha uurka leh oo kale yani way leeyihiin oo keeni karaa sababtiisa ka mid ah dadka zaa'idka u cayilan oo kale way keeni karaan way leeyihiin baabasiirka oo sababta u keeni karta cayilkaasa ka mid ah baabasiirka waxaa kula tali lahaa qofka qaba inuu horta marka hore yani wax cunooyinka viberka uu qaato biyo badan oo fiicanoo nadiifa inuu cabo marka uu suuliga u tago inuusan iska soo riixin saxaradii ku jirto iyada tartiiba isaga imaato waxaa kaloo kula tali lahaa qofka inuu exercise fiican sameeyo cunooyinka oo viber ditka oo ku jira kuwaas waa inuu aada u isticmaalaa
intaasina waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiye uu marti ku ahaa dhaktar cabdinaasir saal yuusuf oo ku takhasusay daaweynta guud intaan dhegaysayaal mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray oo noola socodsiinayay barnaamijkaasi dhakhtarka weydiiyey halkaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay
heeskaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga e v o e tan iyo kulanti dambe waa bahda laanta af soomaaliga e v o e idinle sidaas iyo nabadgelyo